أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon laba sano kadib kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa sii daayey dhammaan maxaabiista yuhuudda iyadoona dhanka kale maamulka sahyuuniyadda uu xabsiyada ka sii daayey kumanaan ka mid ah shacabka reer falastiin madaxweynaha dowladda riddada masar ayaa ku goodiyey inaysan masar gacmaha ka laaban doonin biyo-xireenka etoobiya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal lagu dilay sarkaalka sare oo ka tirsanaa saraakiisha kooxda riddada soomaaliya munaasabad lagu caleemasaarayey nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga jubbada dhexe guddi ka socday maktabka tarbiyadii tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan cilmiyeed u qabtay ardayda macadka qurdube ee degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay kowii labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan laba sano kadib kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa sii daayey dhammaan maxaabiista yuhuudda iyadoona dhanka kale maamulka sahaynada uu xabsyada ka sii daayey kubnaan ka mid ah shacabka reer falastiin khaalid xasan ayaa warbixinta warkan inoo haya kadib laba sano oo laga joogo markii bishan oo kale sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii laga soo qafaashay dhulka yuhuuddu ixtiraalka ku haysato ayay kooxaha muqaawamada filistiiniyiintu waxay maanta sii daayeen dhammaan maxaabiistii gacanta ay ku hayeen ee sahaayinada ilaa labaatan maxbuus ayaa si rasmi ah loo sii daayey kuwaasoo ah intaa ka hartay maxaabiista cadowga kuwaas oo qaar ay ku dhinteen dagaalada halka kuwo kalena horey loogu sii daayey heshiisyo maxaabiis isdhaafsi ah bayaan ka soo baxay kooxaha wax iska caabinta filistiiniyiinta ayaa lagu soo bandhigay liiska magacyada labaatan shaqsi ee yuhuudda ah ee laga sii daayey xabsiyadooda idaacadda ciidanka yuhuudda ayaa dhankeeda sheegtay inaysan jirin hal maxbuus oo sahaayino ah oo ku haray magaalada khaza maantana lagu soo wareejiyey dhankeeda warbaahinta yuhuudda ayaa sheegtay in ra-iisul wasaaraha yuhuudda uu iclaamiyey in dagaalku uu dhammaaday isla markaana maxaabiistooda loo sii daayey madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta lagu wadaa in dankiisa uu ka dego magaalada talaabiib halkaasoo uu sii gudbi doono alqaahira inkastoo hogaamiyahan cudushka uu sheegay inuu gaari doono magaalada khaza dhankiisa xalay ilaa iyo maanta ciidanka yuhuudda ayaa xabsiyada kasii daayay boqolaal maxaabiis falastiiniyiin ah oo lagu bedeshay kuwa cadowga kuwaasoo qaarkood ku xukunaa xabsi daa-in waxayna gaareen magaalooyinka qudus khaza iyo sidoo kale daanta galbeed mahadsanid khaalid madaxweynaha dowladda riddada masar ayaa mar kale ku goodiyey inaysan masar gacmaha ka laaban doonin biyo-xireenka etoobiya sida uu ku waramayo walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare madaxweynaha dowladda riddada masar cabdilfatax asiisi ayaa si adag uga horyimid mashruuca biyo-xireenka alnahda ee dowladda xabashida itoobiya ay ka hirgelisay webiga niil kaasoo dhowaan si rasmi ah xaragga uga jartay murtad cabdilfatax asiisi ayaa tilmaamay in caqabado dhinaca biyaha ah ay wajahayaan isagoo tilmaamay muhiimadda ballaaran ee webiga niil uu uga fadhiyo shucuubta reer masar
تواجه تحديات جسيمة في ملف المياه حيث تعد المياه قضية وجودية تمس حياة أكثر من 100 مليون مواطن يعتمدون بنسبة تفوق 98% على مصدر واحد ينبع من خارج الحدود هو نهر النيل masar waxay la kulmaysaa caqabado waaweyn oo dhanka biyaha ah maadaama biyuhu ay yihiin arrin muhiim u ah jiritaanka oo saameysa nolosha in ka badan boqol milyan oo muwaadin kuwaas oo in ka badan sagaashan iyo sideed boqolkiiba ku tiirsan hal il oo ka timaada meel ka baxsan xuduudaha kaas oo ah webiga niil يعتمدون بنسبة تفوق 98% 98% على مصدر واحد ينبع من خارج الحدود هو نهر النيل
masar waxa ay la kulmaysaa caqabado waaweyn oo dhanka biyaha ah maadaama biyuhu ay yihiin arrin muhiim u ah jiritaanka oo saameynaysa nolosha in ka badan boqol milyan oo muwaadiniin ah kuwaas oo in ka badan sagaashan iyo siddeed boqolkiiba ku tiirsan hal il oo ka timaada meel ka baxsan xuduudaha kaas oo ah hoobiga niil kelmadiisan oo ahayd muuqaal ayuu siisi ku sheegay in dowladda masar ay si adaga uga soo horjeedo biyoxireenka etoobiya ka hirgelisay webiga niil waxaana uu ku tilmaamay mashruuc khatar ku ah xasiloonnida gobolka iyo danaha shucuubta ku dhaqan dalalka uu maro webiga niil masar waxay si cad oo adag u sheegaysaa inay si buuxda u diidan tahay tallaabo kasta oo hal dhinac ah oo laga qaado webiga niil taas oo jebinaysa heshiisyada caalamiga ah khatarna gelinaysa danaha shucuubta ku nool dooxada webiga islamarkaana wiiqaysa mabaadi'da cadaaladda iyo xasiloonnida waxaa kale uu murtadkani uu ka sanqariyey in natiijo la-aan ay ku soo ilaadeen wadahadallo muddo afar iyo toban sano ah u socday labada dal waxaana uu cabdifataah siisi carabaabay in dowladda xabashida etoobiya ay diidmo qayaxan kala hortagtay islamarkaana ay fashilisay wadaxaajoodyadaas muddada dheer soo jiitimayey muddo afar iyo toban sano ah masar waxa ay la gashay dhinaca etoobiya wadaxaajoodyo adag oo joogto ah intii lagu jiray sannadahan masar waxa ay soo bandhigtay dhowr farsamo oo dhab ah oo xal noqon kara kuwaas oo buuxinayay yoolka etoobiya ee la shaaciyey islamarkaana ilaalinayay danaha labada dal laakiin dadaaladan waxaa lagu wajahay diidmo iyo madax adeeg mutaxan oo aan lahayn wax sharaxaad ah madaxweynaha masar waxa uu ka dhawaajiyey inay jiraan sheegashooyin been abuur ah oo ka soo yeeraya dhinaca etoobiya waxaana uu gef ku tilmaamay in etoobiya ay keligeed isku koobto isticmaalka webiga niil oo uu sheegay inuu yahay hanti la wada leeyahay oo ay wadaagaan dhammaan dalalka uu maro oo dhan cidna aanay si gaar ah u sheegan karin تعلن مصر وبكل وضوح وحزم رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية وتهدد مصالح شعوب الحوض وتقوض أسس العدالة والاستقرار masar waxay si cad oo adag u sheegaysaa inay si buuxda u diidan tahay tallaabo kasta oo hal dhinac ah oo laga qaado webiga niil taasoo iska indhatiraysa xeerarka iyo heshiisyada caalamiga ah khatarna gelinaysa shucuubta ku nool dooxada webiga islamarkaana wiiqaysa mabaadi'da cadaaladda iyo xasiloonnida تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية وتهدد مصالح شعوب الحوض وتقوض أسس العدالة والاستقرار
waxa uu cabdifataah asiisi ku goodiyey in dowladda masar aanay gacmaha ka laaban doonin haddii etoobiya joojin weydo ayuu yidhi habdhaqankan mas-uuliyad darada ah ee ay waddo isagoo shaaciyey inay qaadi doonaan wixii tallaabo ah ee looga fursan waayo ilaalinta danaha iyo amniga biyaha ee dalka لقد انتهجت مصر على مدار 14 عاما من التفاوض المدني مع الجانب الأثيوبي وقدمت مصر خلال هذه السنوات العديد من البدائل الفنية الرصينة التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا كما تحفظ مصالح دولتي المصب إلا أن هذه الجهود قوبلت بتعنت لا يفسر muddo afar iyo toban sano ah masar waxay la gashay dhinaca itoobiya wadaxaajoodyo adag oo joogto ah intii lagu jiray sannadahan masar waxay soo bandhigtay dhowr farsamo oo dhab ah oo xal noqon kara kuwaasoo buuxinaya yoolalka itoobiya ee la shaaciyey islamarkaana ilaalinayay danaha labada dal ee webiga uu ku dhammaado laakiin dadaaladan waxaa lagu wajahay diidmo iyo madax adeeg mutaxan oo aan lahayn wax sharaxaad ah إلا أن هذه الجهود قوبلت بتعنت لا يفسر
ku dhowaad bil ka hor ayayd markii dowladda xabashida etoobiya ay si rasmi a xaragga uga jartay biyoxireenkan oo khilaaf xooggan uu ka taagan yahay tan iyo bilowgiisii saameynta waad mahadsantahay cali yare xog dheeraada ayaa laga helayaa howlgal lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa saraakiisha kooxda riddada soomaaliya howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen ee degmada dherkanlaya ee magaalada muqdisho ayaa waxay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsanaa maleeshaadka kooxda riddada kaasoo lagu magacaabi jiray korneel cumar cali maxamuud sidoo kale qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka la foole ee duleedka magaalada muqdisho ayay la hegteen maleeshiyaad murtadiin ah taasoo keentay in hal askari uu ku bakhtiyo qaraxa halka laba askari oo kale ayay si xun ugu dhaawacmeen dhanka kale wilaayada abaay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta deegaanka awdinle ee duleedka magaalada baydhabo isla baay sidoo kale mujaahidiinta waxay weerareen saldhigga murtadiinta ceel mashruuc ee degmada qansax dheere shabeellada hoose mujaahidiinta ayaa xalay howlgalla qaraxa ka fuliyey gudaha degmada awdhegle kaasoo lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah munaasabad lagu caleema saarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cismaan axmed duubo ayaa warbixinta warkani haya
waxay ahayd xaflad heerkeedu sarreeyey qabanqaabadeeduna ay socotay maalmo taas oo ahayd mid lagu dooranayey sidoo kalena lagu duubayey nabadoon ka mid ah nabadoonnada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka dhowaan beesha magan maxamuud oo ka mid ah qabiilka gaaljecel ayaa nabadoon ku duubatay meel u dhow deegaanka qudus oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe aad noogu dhaaranay nabadoono waxaad noogu dhaaraneeya muslimiin inaad dhibaynen waxaad noogu dhaaraneeya waxaad noogu dhaaraneeya waxaad noogu dhaaraneeya dhalaali marii doobanaa dhalaali hadday gaaladaan dhumeyda marii doobanaa dhalaali waxaa xafladda caleemasaarka nabadoon gaabane macalow axmed ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada gobolka iyo degmada golaha dhaqanka ee wilaayada iyo marti sharafka leh oo lagu casuumay xafladda qaar ka mid ah waxgaradka qabiilka gaaljecel ayaa iyagana xafladda ka jeediyey kelimaad soo dhoweyn ah kuna saabsanaa xafladda loo dhigay nabadoonka cusub nimew soo dhowaada ninka meeshaan lagu dooranaayo beesha magan ay dooranaysa gaabana macalow enskitaabka cidda ku hogaamiya diinta as u nusreeya jihaadka asgala xoolaha cidda ka keeno saasaan ugu tiri galnay ee lagu dooranaya nabadoon ka mid ah nabadoonnada beesha gaaljecel khaasatan ay dooranayso jifada magan maxamuud nabadoonka waan soo dhowaynaynaa insha allahu tacaalaa haddii aan nahay noqobadii gaaljecel ee isaga ka horreeyey waxaa maanta halkan lagu caleemisaarayaa nabadoonka beesha magan nabadoon gaabana macalow axmed insha allah waxaan leeyahay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala garab istaago ummadda muslimiinta ah khaasatan beesha aska dhashay ee gaaljecel ilaahay shareecadiisa ku hogaamiyo na anfaco allah ka dhigo waxaa qaybihii dambe ee xafladda ka hadlay lana soo dhoweeyey nabadoon gaabane macalow axmed oo ah nabadoonka ay duubatay beesha shanta magan maxamuud ee qabiilka gaaljecel awalan waxaan u mahad celinaynaa allihiina abuurtay ee nimcadan iyo barwaaqadan iyo aarankan iyo amnigan na siiyey nimcatulislaamna nagu arsaaqay nimcatuliimaanna nagu arsaaqay allahaas ayaan awalan u mahadcelinaynaa tabaaraka wa tacaala waxaa kaloon u mahadcelinaynaa walaayada guud intaas waxaa dheeroon u mahadcelinaynaa beesha magan maxamuud oo xafladdan maanta noo dhigtay ee iga dhigtay nabadoon waxaa kaloon leeyahay beesha maganay xilkaad ii dhiibtaan waa qaadaya waxaan ku qaaday kitaabka qur-aanka iyo sunnada inaan idinku maamulaan ku qaaday kitaabkaas qur-aanka iyo sunnadu inay idinku maamulo ma igu raacdeen ma iga ballan qaadeen inan wax aan shareecada islaamka waafaqsanayn waxa shareecada islaamka waafaqsaneen inan ka dheeraana ma igu waafaqdeen midda kale beesha maganey muslimka aan deriska la nahay iyo walaalaha iyo muslimiinta inay dabeecad wanaagsan kula dhaqanaan idinku inay idinku maamulaan rabaa ma igu raacdeen insha allahu tacaala anina xilkaad ii dhiibtaan waa idinka qaaday
ugu dambeyn nabadoonka ayaa la siiyey kitaabka qur'aanka kariimka raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo qori iyo booshkiisa sidaas ayayna ku soo dhammaatay xafladdii caleemasaarka ahayd ee nabadoonka magan taas oo dhowaan ka dhacday deegaanka qudus ee duleedka magaalada jilib
guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan cilmiyeed u qabtay ardayda macadka qurduba ee degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud faahfaahinta warkani waxaa inoo haya marwaan maxmed تنافسنا تسابقنا بتدريباتنا العليا وحققنا أمانينا بحفظ راسخ يتلى تلوناه حفظناه بأيام سردناه ووفقنا به الله وتلك عطية المولى diinta islaamku waxay ummadda ku boorisay in lagu tartamo khayrka iyadoo allah ku yidhi qur'aanka kariimka ah fastabiqu lkhayraata marka tartanku yahay mid la xidhiira cilmiga iyo diinta laguna doonayo in lagu kobciyo aqoonta waa habka keliya ee lagu abuuro firfircoonaan iyo dhiirigelin aqoon fara badanna ay ku kororsadaan dadweynuhu haddaba dhowaan magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa lagu qabtay tartan ama musaabaqo diini iyo maadi ah taasoo ay soo agaasimeen guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaaba laguna martiqaaday ardayda machadka qurduba tartankan ayaa ahaa mid aad loo soo agaasimayo waxaana loogu talagalay in lagu ogaado heerka aqooneed ee ardayda iyo fahamka ay u leeyihiin diinta islaamka iyo culuumta kale ee muhiimka u ah bulshada waxa uu tartankaasi u dhexeeyey ardayda wiilasha iyo gabdhaha waxaana luu qabtay fagaaro ku yaalla bartamaha magaalada ceelbuura halkaasoo ay ka soo qayb galeen waalidiin macallimiin iyo dadweyne fara badan oo xiiseynayay tartanka iyo sida ardaydu u soo bandhigayaan aqoontooda عزيمة وتفاؤل نحو العلا بعزيمة وتفاؤل intii uu tartanka socday su'aalo diini ah iyo kuwo maadi ah ayaa ardayda lagu weydiinayay waxaan la arkayay tartan adag oo aan farqi weyn ka muuqan labadii kooxood ee wiilasha iyo gabdhaha ardaydu waxay muujiyeen aqoon xasilooni iyo dadaal weyn iyagoo si degan uga jawaabayay su'aalihii loo soo bandhigay kuwaasoo gaaraya ilaa labaatan su'aalooda oo dhammaantoodba aysan jirin mid soo hareer martay ardayda oo u gudubtay guddiga tartanka wuxuuna tartanka u dhacay sida tan markanna su-aashu waxay ku socotaa majmuucada baniinka macadka waayahay su-aashiinu waa isla faraa'id su-aashiinu waxay idin leedahay dhagaha u fur maata shakhsun can zawjin wa ummin wa ukhtin shaqiiqatin wa jaddin famaa aslu lmas'alati wahal fiiha cawlun وبماذا تسمى للدرر انضمام مركزنا الهمام في ذاك فليتنافس متنافس إن نافس جئنا نريد بسم الله magacaygu waa cabdimaalig majmuucadan ka socda waa beniinka su-aasha jawaabteedaan taas ku day waxaa waaye aslu masalaha waa lix cool waa ku jiraa coolay sagaal ku gaartaa waxaa lagu magacaaba agdariyo majmuucada baniinka su-aasha la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen inay sax tahay in kale guddiga ayaan ku celinayaa
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد سؤال لويدي قسم البنين سي الصحة أي جوابين وحين ليه لبا درجة su-aasha xigta ayagu waxay ku socotaa qismiga banaadka waxayna ka imaanaysaa maadada fiqiga haati daliilan cala istixbaabi siwaaki cinda asalaa هاتي دليلا على استحباب السواك عند الصلاة ثبت إلهي ما مضى ويسرنه ما بقى اجمعنا فيه تترى في الدنيا ثم الأخرى اجمعنا فيه تترى في الدنيا ثم الأخرى بسم الله magacaygu waa maa'ida anoo ka socdo tartamayaasha banaadka su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة su-aasha la weydiiyey qismu lbanaat waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna leeyihiin laba darajo waan u hambalynaynaa qismiga banaadka mahadka su-aasha xigtaahi waxay ku socotaa qismiga baniinka su-aashiinu waxay idin leedahay baniin متى أسس معهد قرطبة متى أسس معهد قرطبة للدرر انضمام مركزنا الهمام في ذاك فليتنافس متنافس إن نافس جئنا نريد البقاء قسم بنينك أنا أترتمي سؤال جوابتي ذو حوالي لواتني أفرتي شوال كن أفر بغل صدي أفرتي قسم البنين سؤال لو يدي سي الصح أي يقول جوابين وحين لا يهين لبا درجة
waan u hambalaynaynaa baniinka waaya su-aasha xigto waxay ku socotaa qismiga banaadka maxadka waxayna si toos ah kaga imaanaysaa maadada xisaabta ama maadada riyaadiyaadka waayahay su-aashu waxa ay leedahay man iladii ibtakara asifra wajacala lahu qiimatan cadadiya man iladii ibtakara asifra wajacala lahu qiimatan cadadiya ثبت إلهي ما مضى ويسرنه ما بقى اجمعنا فيه تترى في الدنيا ثم الأخرى بسم الله مايا وصوح معلن مجموعة كسعودة مجموعة قبلها سؤال نلودي جوابته حول أساسين أبو عبد الله محمد بن موسى su-aasha qismul manaat la weydiiyo waxay igu jawaabeen si sax ah waxayna leeyihiin laba darajo markay soo dhammaadeen su'aalihii musaabaqada waxaa lagu dhawaaqay natiijada taasoo muujisay in guushu ay raacday kooxda wiilasha kadib markii ay ka jawaabeen su'aal muhiim ah oo ka socotay dhanka faraa'idka oo ay gabdhuhu ka tageen qayb ka mid ah haddana sidaa ay tahay waxay gabdhuhu soo bandhigeen heer aqooneed oo aad u sarreeya taasoo ay mas-uuliyiintu ku ammaaneen dadaalkooda su-aalaha een, runtii ardayda een, qismul banaat waa qismul baniin labada way dadaaleen waana ku faraxsannahay sidai ay ma aragta wax usoo diyaariyeen iyo xifdigooda iyo dadaalkooda iyo juhdigooda iyo sida geesinimadooda ay wax usoo bandhigeen jawaabaha su-aalaha la weydiiyey ardaydu ma kala sarraysa wax macno leh hoos haddaan usii daadego markaan ku hormaro een, qismiga oo banaadka oo su-aalaha lagu bilaabay waxaa la weydiiyey toban su-aalood waxay keeneen sagaal iyo toban darajo hal su-aal ayaa haaf ka noqotay laakiin inta kale si sax ah ayay ugu jawaabeen qismulbaniin ayagana sidaas oo kale waxaa la weydiiyey toban su-aal waxayna keeneen labaatan iyo kow darajo halka darajona waxay ku qaadeen su-aashii gabdhaha haafka ka aheed ka faa'iidaysteen wax weyna uma dhexeeya waa un laba darajo wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullah ujeeddadu ma aysan ahayn guul iyo guuldarro balse waxay ahayd tartan cilmiga lagu kobcinayo aqoonta ardaydana lagu baahinayo si dadweynuhu u arkaan cilmiga ay xambaarsan yihiin carruurtooda ardayda guulaysatay iyo kuwii kale ee tartamay ayaa markii uu tartanku soo dhammaaday la dhex qaadnay mikrofoonka iyagoo muujiyey dareenkooda farxadeed iyo siday u arkaan tartanka dhex maray
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa waaye cabdiraxmaan cabdulaahi musaabaqadu waxay u dhexaysay ardayda qurduba kuwaas oo loo kala qaybiyey laba guruub oo kale ah guruubka gabdhaha iyo guruubka wiilasha maadooyinka lagu tartamaya waxay ahaayeen maadooyinka ka baxo macadka qurduba kuwa oo u kala qaybsamo maadi iyo diini intaba waxaana ka mid ah maadooyinkaas maadada sarfiga faraa'idka iyo culuumka iyo maadada riyaadiyaadka iyo wix la mid ah ugu dambeyn guushu waxay raacday wiilasha oo dadaalkooda ka miro dhaliyey wayna ku mahadsan yihiin bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa muxsin fasalkaygana waa mustawa raabic ee macadka qurduba xaruntiisa dhexe caalbuur dareenkana lama soo koobi karin aad iyo aad baan ugu faraxsanay micnaha waxaan isku diyaarinay si fiican hadba tartan intiisa loogu dadaali lahay oo kale kama yaraysan ujeedada tartanka way fara badnaayeen waxaa ka mid ah in la ogaado mustawaha tacliimiga ee ardayda macadka qurduba xaruntiisa dhexe tartanka cabaar ayuu socday isjiijiid badan ka bacdi guusha waxay raacday wiilasha iyo dhankooda bismillaah magacayga waa mustaqiim fasalka ahna waa fasalka mustawa saadis musaabaqadani waxay u dhacday musaabaqooyinkii horey aanu aga qaybgeli jirnay si ka duwan musaabaqooyinka hore waxaan ku geli jirnay maadooyin noola soo xulo kadib aan soo diyaarsano halka musaabaqadan aan ku galnay maadooyinka macad ka baxo dhammaan oo idil min tamhiid ilaa saadis dareenkiin wuxuu ahaa midaa la soo koobi karin aad yaad ay ugu faraxsaneen inaan ka qayb galno musaabaqa noocaasa taasay soo qabanqaabiyeen maktabu tarbiyati wa tacliim mas-uuliyiin ka socdo si loo ogaado heerka waxbarasho ee gaarsiisan tahay ardayda macadka qurdubo xaruntiisa dhexe degmada ceelboor ardayda qurdubo waxaa fariin ahaan ugu dirayaa inay waxbarashada ku dadaalaan dadaalkoodana ay sii laba jibaaraan fursadday maanta haystaan ay ka faa'iidaystaan تنافسنا تسابقنا بتدريباتنا العليا وحققنا أمانينا بحفظ راسخ يتلى tartankan oo socday in muddo ah ayaa noqday mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ee dhowaan lagu qabtay magaalada ceelbuura waxaana lagu tilmaamay tusaale cad oo muujinaya sida ardayda qurdubo wax uga bartaan faraca macadka ee magaalada kaasoo bixiyay waxbarasho taya leh wuxuuna maktabka tarbiyada iyo tacliinta muujiyey inuu yahay dhiirigeliyaha ardayda iyo kobciyaha aqoonta dhallinta soomaaliyeed العقل في حفظ وينشر خيره ظلا ليصفو العقل في حفظ وينشر خيره ظلا
walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysan waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu